qarax xoog badan oo maanta ka dhacay isgoyska kilomitir afar ee magaalada muqdisho kaasi oo ay ku dhinteen ilaa iyo toddoba qof oo ku jiro xogeyihii hore ee maamulka gobolka banaadir cabdikaafi hilowle cusmaan waryahayga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray
ugu yaraan toddoba qof ayaa ku geeriyootay tiro aan la xaqiijinna way ku dhaawacmeen kadib markii qarax noociisu yahay miinooyinka la hago lala eegtay gaari uu saaraa xogeyaha guud ee maamulkii hore gobolka banaadir cabdikaafi hilowle cismaan qaraxan oo ka dhacay isgoyska kilomitir foor ee magaalada muqdisho ayaa dhacay abbaara labiyo tobankii iyo barkii duhurnimo waxaana qaraxaasi ku geeriyooday xogeyihii maamulkii hore gobolka banaadir cabdikaafi hilowle cismaan iyo laba ka tirsan ilaaladiisa iyadoo sidoo kalena dadka ku geeriyooday ay ka mid ahaayeen afar qof oo shacaba oo iyaguna waddada marayay xilliga mashaqadani dhacaysay goobjoogo ku sugnaa halka qaraxu ka dhacay ee isgoyska namber afar ayaa v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca uu indhihiisa ku arkay waddadan maraay meeshan ku sugnaa gaariga goolad taleexu ka soo geliyey asigoo socdo qarax loola beegsaday marka gaari wuxuu ahaa qooqan oo xaajiida dadka waxay u yaqaan laba shirleyda u yaqaanaan oo ciidamo saaran shacabka waa intaan arkay dhimasho waa afar iyo saddex oo dhaawac andhihiga saaro shacabka shacabka yaa qaaday marka waa ciidamada dowladda dhinac ka qaadeen qaarna waa la aqoonsaday marka dadkooda qaatay hooyo iyo labadooda cunuga ku dhinteen meesha waa la qaaday marka aniga ilaahay wax ima gaarsin alxamdulilah gaariyuu qaraxii waxaan la kulmay gaarigii askar ka daadanayso dhaabac iyo mid meed meeshaan xabadkan lagu dhigtay dhulkaan jiifay adiga markaas xabadaha wada dhaceen gaari waxaa jiray mooto yar oo bajaaj ah oo nin lagu xabadeeyey ilaa hadda meedkiis weli lama qaadan laabadkan wuxuu yaallaa hoostan dhankan oo laabadka taleexuu yaallaa marka goobtii xabadaha ciidama soo gaaray adiga shicibkii xiyaala kala qaaday ciidamada soomaaliyeed dowladdu waxay qaaday askarti shicibkiina iyadoo meesha yaala xataa waa la qaaday oo waa la daryeeli waa marka dambe mid askariga ka mid dhaawaca wuxuu shicibka xataa ha la qaado sida yaa lagu qaado dhinaca kale xasan maxamed siyaad oo ka mida ehelada cabdikaafi hilowle cismaan ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey uu cabdikaafi ka tirsanaa saraakiisha ciidanka booliska waxaana uu dhankiisa faahfaahin ka bixiyey qaabka uu qaraxu u dhacay iyo tuhum uu ka qabo goob lagu shaaho oo ku tiil halka qaraxa la dhigay qaabka u dhacay waxay tahay waa bahasha firirta waay bahasha firirta ayaan waad u jeediin sidaad ugu wada jeediin ayaa meesha lagu daboolay daboolkii kadib waxa weeye ninka meesha markuu maraya ayaa lala beegsan marka ilaa meeqa qofaa wax ku noqotay ilaa waxa weeye waxaa ku geeriyooday hadda kornaalka saddexaa ku geeriyooday iyo askartiisa waardiyeynaysa iyo laba gabdhood ayuu meesha aan aan ognahay inta kuwa dhaawac dhaawacna wuu jiraa hadda isbitaalka hadda ugu daba tegi doonaa insha allahu tacaala xilkii ugu dambeeyey cabdikaafi uu hayay hadda hadda gaashaanla sare uu ahay asbuuc muddo asbuuca ayuu hayay waxa weeye iskool bulisi ayuu ku jiray shakiga marka aad muujinaysaan maadaama aad tihiin caa'iladiisii maxaa ka mid a shakiga aan muujinayo waxa weeye meesha aan hadda taagnayn oo ahayd yacni meesha gabadha shaaha ku karinaysa ayuu meenada lagu aasay gabadha shaaha way karin jirtay meesha way ku soo mari jireen waxa weeye asxaabtana waxaa la rabaa yani in qofka dowladda inay yani gacan ka qaado ay fiiriso meeshani meeshaana shaki ka qabnaa annaga iyo gabadhigadiisa shakiga maxaa keeni kara shakiga waxaa keeni karaa iyadoo maqnayd maanta ka maqnayd meesha meeshana ku ganacsan jirta saas laaligeed inay yani maarata iskaga tag maanta la yiri shaq operation ka fulinayna meesha saas daadirna ku sirqda ku soo dhacay ninkaas samta maalin kasta soo mara meesha tala waxaan soo jeedinaa dowladda inay yani gacan bira ku qabato kana dambe dadkii ka dambeeyey dilkaas iyo waa laga dabatii karaa salay qaraxan ayaa ku soo beegmaya iyadoo sidoo kale isla maanta qarax lagu soo xiray gaarigiisa meel ku dhow masjidka marwaas ee degmada xamarweyne uu ka badbaaday xildhibaan maxamed cabdulaahi coonka oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamanka soomaaliya waxaana halkaasi ku basbeelay gaarigii xildhibaanka qaraxyada maanta dhacay ayaana ilaa iminka ka hadlin saraakiisha amniga ee ciidamada dowladda federaalka soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho